Dallada horumarinta waxbarashada ee Al-Basiir ayaa magaalada Ceel ku qabatay munaasabad lagu soo xirayo tababar ku saabsan horumarinta tacliinta diiniga iyo midda maaddiga, isla markaana loo qabtay ardayda wax ka barata madaarista ku yaala degmadaasi. Munaasabadda lagu soo xirayo tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socday dallada Al-Basiir, culimo u diin, macallimiin, waxgarad, dhalinyaro iyo ardayda loo soo xiray tababarka. Xoghayaha dallada Al-Basiir Maxamed Aamin Aadan ayaa ka warbixiyay muhiimadda tababarka iyo ujeedka loo aasaasay dallada.
waxaan salaamayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladan lagu soo xirayay dowro ama tababar cilmiyeed ka socday masaajidkan labadii isbuuc oo soo dhaafnay Een, marka koowaad ee, dowradan waxay noo bilaabatay ee, sabtidii soddon iyo koodii bishii aan soo dhaafnay bishii shanaad waxayna noogu ekeyd daraad oo bishii lixaad ay ahayd sagaal toban beri ayay socdeen Een, dowradan waxaa soo agaasimay oo soo maamulay dalad la yidhaahdo albasiira dalladaas oo hadafkeedu uu yahay laba shay ugu waaweyn dacwo iyo diinfaafin iyo waxbarid oo ummaddii in wax la baro labadaas ayay ka kooban tahay waxaa la yidhahdaa raabitatu albasiira lildacwati waالtacliim ee dalladaas waxaa ku midaysan oo wadaago ee dhallinyaro u dhalatay gobolkan gedo Qaar ka mid ah marsharafta ka soo qayb gashay xiritaanka tababarka ayaa bogaadiyey.
oo uu ku joogi lahaa oo nuur u noqon lahaa inuu barta ayaa looga baahan yahay Een, midda labaad oo isna maaragtay salaf laga soo ba- laga soo wariyey imaam imaamyada ka mid ahaa albahbaraari maaragtay sheekh la yidhaahdo ee raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay ogow allah kuu naxariistee ana alcilma laysa bikasrati alriwaayati waalkutub ma huu leeyahay cilmiga kutub badan oo maaragtay la maaragtay yani la qoro ama riwaayad badan oo la wariyo cilmiga ma aha buu leeyahay inama alcilmu cilmiga waxaa waye buu leeyahay man itabaca alcilma waasunan
aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan idinkala soo qayb galo waxbarashada sida muuqata rag iyo haweenba way u dhan yihiin alxamdu lilah inta nooga soo shaqaysayna khayr allaha siiyo inta ku tala gashay ubadkooda inay waxbaraanna ayagana khayr allaha siiyo waxaan leenahay inta kalena ha ku daydeena Tababarkan ayaa door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta waxbarashada diiniga iyo midda maaddiga, iyadoo ardayda lagu baraarujinayo ahmiyadda ay leedahay in la barto labadaas cilmi.